barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa koodii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington waa khamiis afar iyo tobanka bisha maarso sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah haweenka dhallinyarada ah ee ka shaqeeya dhismaha guryaha oo ku soo badanaya magaalada boorama
aduu raggoo odhanaya ma dumar baa wax bartay raggoo nagu yidhaahda ma dumar baa wax la baray oo durba injineer dumar baa injineerimadii guryahana bartay shaqo waliba way noogu yimaadeen saasaa alqabada raggu nagu yidhahda ase uma joojina dee isagii baba ka xariifsanaya dhigidda cabiraadda guryaha markaan malaynka dhigayno afartanka sentiyaanu dhigayno ama dhagaxaanu ku gurayno labadeeda iska horjeedno anaaba kaga badiya kaga baasa
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro isxilqaamay oo dhirayn ka bilaabay magaalada boosaaso heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
qalbi lulo inaad tahaan hiboy caawa qiraya codka macaanee la fooleh waad ka bogan doontaane ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
golaha senadka maraykanka ayaa xalay ansixiyey xeer soo afjaraya ku luglahaanshaha maraykanka ee dagaalka yemen iyo taageerada ay washington siiso isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ee dagaalka ka wada yemen toddobo ka mid ah mudanayaasha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa taageeray senatarada dimuqraadiga ee soo gudbiyey qodobkan sharciga ah waxaana ogolaatay afar iyo konton senad halka ay diideen lix iyo afartan qodobkan ay soo ansixiyaan golaha senadka ayaa hadda horyaalla aqalka wakiilada oo lagu wado inay si aqlabiyad leh ay u ansixin doonaan haddii uu ansixiyo aqalka wakiilada ayaa wax uu noqon doonaa markii ugu horreysay taariikhda oo uu golaha senadka adeegsado xeerka awoodaha dagaalka ee lasoo saaray sanadkii xeerkan ayaa marka ay timaado in maraykanka uu dagaal qaado awoodaha iyo amarka dagaalgelinta waxa uu siinayaa kongareeska halkuu awoodahaas u diidayo madaxweynaha laakiin madaxweyne trump ayaa wacad ku maray inuu codka fitooga saari doono marka uu soo gaaro xafiiskiisa
saddex maalmood oo codeena ayaa maanta u soo dhammaanaysa baarlamanka britain iyagoo go-aan ka gaaraya haddii midooda yurub ay weydiisanayaan in dib loo dhigo qorshaha kabixitaanka britain ee midooda yurub oo waqhti loogu darayo aqalka wakiilada ayaa si weyn ugu codeeyey oo kasoo horjeestay qorshihii ra-iisul wasaare teresa may ee ay kula xaajoonaysa midooda yurub talaadadii waxaa soo raacay codeyn dhacday shalay oo arbaco ahayd oo ay ku diideen suuragalnimada inay ka baxaan midooda yurub sagaalabaatanka bishan aynu ku jirno ee march iyadoo aan heshiis la gaarin haddii codeynta maanta ee muddo kordhinta la ansixiyo waxaa kaloo dhinaca kale ay u baahan doontaa in xubnaha midooda yurub ay aqbalaan muddo kordhinta ay britain dalbanayso
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haweenka dhallinyarada ah ee barta xirfadda dhismaha guryaha islamarkaana ku shaqaysta ayaa kusoo badanaya magaalada boorama shaqooyinka noocan oo kale ah ayaa markii hore waxa ay gaar u ahaayeen ragga waxaase hadda gelaya gabdho fara badan wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la hadlay qaar ka mid ah haweenkaasi
magacaygu waa maka ibraahim cumar halkan waxaan ka bartay muddo afar bilooda xirfadani maxaa guryo dhismaha ama dhagax qorida xirfadiina waan ku shaqatay waan ku shaqaystaa imika
waqtiga lagu baray sanadkii ayuu ahaa xirfadaasi dhismaha iyo dhagax qoristu waxay ahayd muddada imika sanad iyo bar way tahay sanad iyo bar baan alan ka qalin jabiyey ayoo dhe deedna sanad iyo bar ka hor ayaan ka qalin jabiyey imika haan ilaa maalintii asaala aanu ka qaadanay ashaadada waan shaqo tegay guri aan leehay waan ka dhisatay magaaladana dee waan ka berisiista waan iska shaqaystaa ayo aroortii waxaan raacaa dadkaas xirfad waxaan ka baranay fiican walay dadku aan aqoonin dhagax qoridii waan ka baranay guryahaase loo dhiso hadduu werbi ku jiro hadduu qaloox ku jiro si alle siduu dhismaya waan naqaanaa waan ku xariif dhaafnay dhagaxa waan dhignaa dariiqa dariiqada dhagaxda la dhigayo guryaha waan ku tiirinaa dhagaxa qorka ee xaragada
muddadaa sanad iyo barhka ee aad ku shaqaysanaysay xirfadan een, dhismayaasha maxaa kuugu yaa badnaa ee aad kala kulantay dhankaa dhismaha aduu raggoo odhanaya ma dumar baa wax bartay raggoona ku yidhaahda ma dumar baa wax la baray oo durba injineer dumar baa injineerimadii guryahana bartay shaqo waliba way noogu yimaadeen saasaa alqabaday raggu noogu yidhahda ase uma joojina dee isagiiba waan ka xariifsanaya dhigidda cabiraadda guryaha markaan malaynka dhigayno afartanka sentiyaanu dhigayno ama dhagaxaanu ku gurayno labadayada iska horjeedno anaaba kaga badiya kaga baasa inta badan een, magaalada bowrama waxaa lagu arkaa meelaha dhismayaasha guryaha haween muruqmaala oo ku shaqaysanaya koolinimo maadaama adigu aad ka duwan tahay oo aad baratay dhismihii marka dhisme guri aad wastaadnimo ugu shaqaynayso ma keligaaba ku shaqeeya mise haween kale oo kula mida ayaa jira iyaguna haween kaloo halkan igala baxay baa jira haween kaloo halkan igala baxay baa jiro nimba dhan haddaan maalin guri ku kulannana waanu kulanaa haddii kale dhan kaa meel ma ka berisaynaa Ha, laakiin ku aad ba dumar baa halkan ka baxo aan sida naqaana oo bartay oo ku shaqaysta imikadanba Een, shaqadan dhismaha guryuhu waa shaqo adag kuna adag dhanka haweenka marka la eego ma is leedahay adayga lagu tilmaamayo ee haweenka ay ku culus tahay waa mid jirta mise waa mid aad ragga kala simantihiin may waa mid ragga maalintii ugu horreysay halkan waanu nimdalana barayay dhib bay nagu ahay ilaan waxaad la baran ood la qabsanay waa kadeeda baaldiga culays buu nagu waa dhagaxa qorida culays buu nagu waa laakiin maalinta ay bartay ee wixii la qabsanay waaban u baahanaaba oo haddaan maalintan diina waan yar jajabnaaye jimicsi bay noo tahay
markaa toddobaadkii imse maalmood ayaad shaqadan dhismaha guryaha heshaa oo aad ku shaqaysataa aduu shaqadu imika de way war tahay aduu wejina way tahay oo raggaa badan oo rooraya oo dumarka shaqli ku celinaya laakiin aduu toddobaadkii waxaan ka helaa maxaan ku dhaha meelaa shan cisho ilaa lix cisho waxaa kaloo iyadna halkan een, ila joogta gabadh kale adoo magacaagoo saddexaan ee, ku bilaabaya dhismaha guryaha goormaad bilowday muddadaa sanadkaa iyo barkaa baan bilownay isku midna waan nahay markaa waxaa weydaan anagu waxaa la yidhaa magacayga jabiilaahu xasan markaa dhismaha saasaan usoo barannay ayoo dhaanan ka soo barannay markaa sidaa aan usoo barannay yacni dhismaha waan ku shaqo tagnaa aroortiina waan shaqo tagnaa kolkaan soo helana waan shaqaysanaa waxaa la ogyahay in hawshani ay ku adag tahay dhanka haweenka aan horena loo arag haween ka shaqaynaya dhismaha guryaha dadka imiga arrintaasi la yaabaya sidaad ugu tilmaami lahayd qaabka aad uga shaqaysaan dhismayaasha Dee qaabkaan ugu tilmaaminahay waxa weeyaan qaabka aan ragga een, ragga aan la mid nahay kolkii hore adayg bay nagu ahay laakiin imika ahaan xirfadda siday u dhigayeen baan u dhignay oon ku shaqaysanaa ee shaqadii oon dhignay oo jaajuurkii baan dhisnay oo waan qofba balayn baa loo dhigay balaynkii buu ku bartay oo sidii baan u barannay oo imikana waan dhisnaa dabadeed haddaan shaqo meelaha ka helno qalabkii la sii qalabkiina waan haysanaa aan ku dhi- dhisaynay kolkaas saasaan meelaha tagnaayo oo qalabkii anagoo wadanno sidaasaan ugu soo shaqaynaa qalabkama markii aad xirfadan dhismaha barateen qalabka laydin siiyey qalabkuse intuu ka koobayay qalab wuxuu dubihii saawiyadii qaydkii een, habaska horkii waxoo dhan ba waa la nabadsiiyey ha waxoo dhan ba waa la nabadsiiyey qalabkii markaa saasaan macal koofiyadii baan la siiyey macal muraayadii indhaha wixii aan ku wada shaqaynayna shahaadadiina waan qaadanay shaqada aad ka shaqaysataan iyo dhaqaalaha aad ka heshaan dhismaha guryaha maxay idinku qabataan waxaan ku qabanaa dee kolley dadku xaasisni uu leeyahay kolkaan soo shaqaysano dee waxa takli oo intii cuntadii iyo wixii reerka unbay noogu filan tahay ee waxna dhaafsan oo dee aan ku faa'iidaysanno kaloon ka dhisanaa ma jirto Een, ma jira in aad ubad ku korisaan ama aad iskuulla kaga bixisaan oo taasi idinku kalifta May- ubadkii ma gaadhaysa intaa dheriga lagu shubayo bay noo noqotaa ee wax dee aan ub- she- kaga bixinno iskuulla ma noqonayso haddaan ku soo noqdo een, dhankii mako Een, mako een, maxaa is leedahay maxaa idinku kalifay inaad barataan shaqadan adag ee dhismaha guryaha dee markay markii duruuftii ay dee ay shaqalaani dhulka ka jirto ayaa ay odhana shaqadan ka socotaanu maqalay oo dee waa kuwi tvga ka xayeysiiyey markaa waa shaqadan dee aad iska shaqaysatiin inaad fadhido un baan idhi fadhigay daran tahay aad iska shaqaysatiin laakiin haddaan xirfad kaloo imika ka fiican helayno waanu ka shaqaysan lahayn markaa taasi ma dhaafto dee dhaqaalaha guriga maalinta intaan bay ku eg tahay laakiin dadka dadka iga dambeeyana waxaan odhan lahaa intaad fadhidaan dee shaqa idiin noqotay iska soo shaqo tago kuwaas waxay ahaayeen haween bartay dhismaha iyo qaabka loo dhiso guryaha kana bartay xirfadaasi xarunta tababarka xirfadaha ee ururka ayodha ee magaalada boorama waana haween ka shaqaysta dhismayaasha magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a ka warrama
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii qalbilula iyo maxamed xasan lafoole
qabowdo qalbi lula inaadan dhibcaawa qiraya qurux lama wadaageen naftu kugu qabowdo qalbi lula inaadan dhibcaawa qiraya
waxaan filayaa inaad ka hesheen heesta qalbiluula iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole dhallinyaro isxilqaantay ayaa dhirayn loogu magacdaray guri iyo geed ka bilaabay magaalada boosaaso waxayna dhiraynta ay ka sameeyeen laamiga cusub ee dhex mara xaafadda new boosaaso cabdikariin maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada howshaasi wadda ayaa v o eeda uga waramay ujeedada ay ka lahaayeen dhallinyaradan waxaana u waramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf isbuuci hadda lasoo dhaafay maalintii jibca ahayd magaalada boosaaso qaybta laanta hawada laamiga mara ayaa waxa ka bilaabnay dhirayn mataqaanaa aan ugu magac daray guri iyo geed kaasoo ah een, magaalada boosaaso waa ogtihiin waa magaalo kulul weeye dhirtuna waa ogtihiin dhirtu waa quruxdii wadanka waa bilic waxa weeye dhirtu waxa weeye faa'iidooyin fara badan bay leedahay magaaladu waxay noqonaysaa magaalo qabow oo waxa weeye soo jiidataa een, roobka magaalada hadda waxay noqotay magaalo saxare ah oo roob ka da-in oo kulul bay noqotay cimiladu waa isbedesho sii adkaatay dee magaaladiina wey waxa weeye eh, waa magaalo ganacsi oo waxa weeye dhirna kuwan bay wa- is- isu kululaanaysaa marka barnaamijka waxaan uga magac daray inaanu mataqaanaa dee dhalinta awoodooda oo iska yar tahay inay wax bilaabaan oo barnaamij ay mataqaanaa maadaama anugu nahay isxilqaamayaal wuxuun ficil samayno marka guri iyo geed baan ugu magac daray Een, adigu dhirta waxaan ka bilaabnay boosaaso laamiga marax Een, dad baan mataqaanaa gurigooda ku horbeeray insha allah dadkaas dad mas-uuliyiina oo aan u sheegnay oo qof walba waa la diwaan geshay magaciisa laga qoray taariikhda laga qoray si berri maaragtay looga daba yimaado la yidhaha geedkii ma waraabisay geed ka waran oo mataqaanaa dee qofkii kalena loogu canaanto qof kalena oo maaragtay loo dhiirigeliyo marka insha allah maga dadkuna inay fahmaan baan rabnaa oo dee ay qof walba geed keliya ka adkaado guri isku beero insha allah dhirta aad eh, qaybiseen qaarkoodna aad ku beedheen eh, wadooyinka magaalada boosaaso xaggee ka keenteen dhirtaas dhirta dee dhalinyartu waa isxilqaamayaal oo waxa weeye wax walba jeebkood ka bixiyeen dhirta waa la gaday bira waxa weeye een, baa geedka de haddii meel ka beedho de riya cunaya Een, barnaamij bira bira loogu talagalay maano iyana biraha waa la- waa- waxa weeye waa lasoo iibshay maxaan ku idhahdaa godadkii dhalinyarta iskood u qoday waa la qodaayey kuwa ciidda ka saarayeen Een, maxaan ku idhahdaa iskood bay u shaqaynayeen dhalinyartu waxaan ugu talagaleen de bilow waxaan rabnaa dee waxa weeye een, een, wasaaradaha ay qusayso mataqaanaa nadaaf ee, wasaaradaha mataqaanaa ay qusayso oo dowladda ah dee inay ka caawinaan ha wasaaradda sida deegaanka oo kale dee wasaaradda deegaanka oo kale waxaa la rabaa dee deegaankii waxaa la rabaa deegaanka in la ilaaliyona waa la rabaa oo dhibaatada iyo dhuxusha waxaan laga ilaaliyo dee- deegaamada puntland dhammaan magaalooyinkana waxaa la rabaa inay bilix ka beeraan oo dhalinta xooggoodii diyaar bay u yihiin ayay keliya ay qorsheeyaan dhirta u keenaan dhirti keliya been lagu didaa inay keenaanin iyo barnaamijkii mataqaanaa ay dhiirigelintiisii iyo howlwadeynkiisa qabtaan dhalinta iyo xooggooda inay geliyan diyaar bay u yihiin ujeeddada ka leedihiin muxuu yahay marka wallahi ujeedada aan ka leenahay waxa weeyaan em, em, magaalada magaalo kulul weeye waxaan iyada u dooranay waa magaalo kulul shaqaamayaasha puntland bay ka jiraan waa magaalo aad u kulul weeye waxaa useen lahay magaalada haddii dhir lagu beero ee, dhirtu dee qabow u keenaysaa waxaa jira dadka cilmi baaris sameeya waxay dhahaaneen haddii dhir la waayo daruurta ayaa la waayaya oo daruurta dhir- dhirtu soo jiidataa daruur markii la waayona waxaa la waayayaa bay dhahaan biyo biyo haddii la waayo nolol baa la waayay laakiin dhirtu waxaa la- la- isla hubaa inay qabow keenayso oo markii dhirtu dee waxa weeyaan ee, haddeerba waad qaran ka dhaa meelahay ku beeran tahay iyo magaalada iyo meelaha kale isku mid maaha marka qabow bay keenaysaa quruxna waa keenaysaa wadooyin badan oo halbowlo u ah baa jira oo magaalada boosaaso oo dhir- dhir la-aana ama aan ku beernayn goobaha shaarica ah ee laamiyada ah oo dadweynuhu ay isugu yimaadaan dadweynaha baabuurta eh, ka raacaan eh, gaadiidka ay ka raacaan goobahaas maxaa ugu beeri weydeen eh, geedadkan hadda aad eh, gudaha boosaaso ka bilowdeen okay waa su-aal muhiima weeye Eh, yuusuf waxaan u dooranay meelaha eh, eh, guryaha leh oo mataqaanaa laamiga guryaha dhex mara waxa weeye anagu dowlad mina hortaysa waa dhalinyaro markaas bay ficil samaynayaan Een, awood ay kusii wadaan iyo dhaqaale ma laha jidka soddonka waa jid cidla haddaa ku beedho jidka dhaadheer haddaa ku beedho ama meelahaas ku dheh cid mas-uuliyadda qaadaysa geedka waraamaysa ma jidho dhalinyartu dee mar kasta dee booyado iyo ay ku waraabshaan iyo barnaamijkii ma hayn karaan marka kaa waxaan u dooranay inaan dad raadino oo nidhaahno geedka waa kuu beerayna annagaa shaqada qabanayna laakiin waraabso oo biyihii laakiin waraabi la geedka wuxuu rabaa wuxuu quuto marka waraabi qof inaanu helo meesha dadkaanu la aadnay marka dadka ayaanu la aadnay tirada guud ee geedadka aad beedheen iyo kuwa aad xaafadaha siiseen si dadka ay guryahooda ugu horbeeraan ee geedadkaas waa imisa tiradooda maxaa nooga sheegi kadha walahi ilaa toban geed baan jimciray oo qaarna waxa weeyaan waa habeyn qaarna waa siinayso oo keliya ilaa lix geed meelahaasna waa u dhamaystiray oo waa gelinay oo godkii waa qodnay oo habaynay oo gaashaankii mataqaanaa silig baan ku wareejinay oo insha allahu marka waxaan rajaynaynaa dee dad badan bay xaafadii ah xataa waa la wada arkay oo dhiirgelin baa dad badan waxay lahay annagaaba sii buuxsanayna dad badan baa lahaa oo waxa weeye dadku dee haddii wanaaga loo bilaabo insha allah waxaa la yidhi biyo jiifa biyo soconaya kiciya oo waxa weeyaan dadku waxa la qof walba wanaag waa ku jiraa laakiin inay kusii dhiiradaan oo marka dambe inaan waxaan rabnaa insha allah xaaf- xaafad loo tartamo xaafadaha ee gudiyaasha la shaqayno dee xaafad ilaa toddobiyo toban xaafadood waayo. Dee xaafadu waxaan rabaa inay inay tartamaano wanaagga lagu tartamo dhirta lagu tartamo amniga lagu tartamo bilicda lagu tartamo
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin maxamed cali oo ka mid ahaa dhallinyaro v o a uga waramayay ujeeddada ay ka lahaayeen dhirayn ay ku sameeyeen magaalada boosaaso waryaheena yuusuf maxamed yuusuf ayuu waramayey markana ciyaarihii nuur ayaa istuudiyaha ila fadhiya nuurow ilaa iyo shalay shaashadaha lagama kicine liverpool xaggee ku dambaysa waa mahadsan tahay falastiin liverpool waa ay soo baxday waxaanay usoo gudubtay wareega sideedda ee koobka kooxaha horyaalada yurub iyada iyo weliba kooxda barcelona labadaasi koox ayaana ka harsanaa wareega lix iyo tobanka oo xalay lasoo gebagabeeyey liverpool waxa ay saddex gool iyo gool kaga badisay kooxda bayer munich ee dalkaasi jarmalka aan idhaahday afar gool waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyey ciyaaryahan sadio main oo isagu si weyn uga dhex muuqday garoonka lagu ciyaarayey Me- ciyaaryahankan u dhashay dalka senegal daqiiqadii lix iyo labaatanaad ayuu goolka koowaad dhaliyey waxaana uu markaasi ka dhigtay ciyaarta in bayan munich oo ciyaarteedii hore ay liverpool lasoo ciyaartay kusoo dhammaatay eber iyo eber inay u baahnaato in laba gool ay dhaliso haddii ay doonayso inay usoo baxdo waxaana ay keeneen gool uu iska dheliyey mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda liverpool laakiin waxaa hogaanka liverpool usoo celiyey mar kale ciyaaryahanka u dhashay dalka holland virgil van dyke goolka saddexaadna waxaa ku aamusiyey ciyaaryahanka lagu magacaabo sadio mane waxaana uu ahaa gool uu keenay ciyaarta oo ay ka dhineed lix daqiiqo goolkaas wuxuu ahaa kiisii tobnaad tobankii kulan ee ugu dambeeyey ee uu liverpool u ciyaaray bayan munich waxay ku guuldaraysatay markii ugu horreysay tan iyo sanadka labada kun iyo koob iyo tobankii inay gaarto wareega af- sideedda kooxood ee tartankan waxaana xilligaasi ka reebtay kooxda inter milan liverpool waa mar sanadka labaad oo xiriir ah oo ay ka gudbayso wareegii lix iyo tobanka oo ay gaarayso sideedda ciyaarta kale ee dhex martay kooxaha barcelona iyo leon waxa ay ku dhammaatay afar gool waxaana kooxda barcelona laba ka mid ah goolasha u dhaliyey ciyaaryahan leonel messi isaga ayaa goolka koowaad rigoore ku dhaliyey waxaa goolka kale ku xijiyey ciyaaryahan philip coutinho luis suarez ayaa penalty lagu galay waxaa sidoo kale goolasha kooxda barcelona ka qayb qaatay ciyaartoyda kale ah gerard bike iyo cusmaane dembele kooxda leonna hal gool ayay keeneen kooxda kubadda cagta barcelona hadda waxa ay sugaysaa isku aadka wareega sideedda kooxood oo lasoo saari doono jimcaha birito ah sideedda koox ee soo gudubtayna afar ka mid ah waa kooxo british ah waana kooxaha manchester city manchester united liverpool iyo tottenham afarta kale ayaa kale ah juventus oo ka socota talyaaniga ajax oo matalaysa holland porto oo bortuqiis ah iyo barcelona oo ah koox ka dhisan dalkaasi spain waxaa caawa sidoo kale lasoo gabagabeyn doonaa wareega lix iyo tobanka ee koobka europa league waxaana kooxuhu ay isu arki doonaan sidan kooxda dynamic f waxay la ciyaari doontaa chelsea lugtii hore chelsea ayaa saddex gool kusoo badisay valencia waxa ay is arkayaan kooxda krasnodar salisburg iyo napoli ayaa is arkaya arsenal waxa ay la ciyaari doontaa khen xaalkeeduna ma wanaagsana lugtii hore saddex gool ayaa lagu soo garaacay la arki doono in ay bad- ku bedeli doonaan afar benfica iyo dinamo zagreb ayaa ka mid ah ciyaaraha xiisaha leh ee la filayo inter milan waxa ay la ciyaari doontaa oo ay dalka talyaaniga kula ballansan tahay eintracht frankfurt argii hore oo ka dhaca jarmalka eber iyo eber ayuu kusoo dhammaaday sevilla oo afar jeer oo hore tartankan ugu guuleysatay slavia brog ayay la ciyaareysaa villarealna waxa ay martigeli doontaa kooxda senate st petersburg ee dalkaasi rushia dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
nuur iyo ciyaariyaannu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha heesta habsaan codka cabdiraxmaan koronto ayaan idiin soo qabanaynaa
halkay joogtan haybiyaayo waan qaarne ma halmaame haybadeeda ilaacde halkay joogtan haybiyaayo waan qaarne ma halmaame haybadeeda ilaacde maxaa maxaa maxaa iga hayston wuu habsamay gartiyaa u heesay halkay joogtan haybiyaayo uhan qaarme ma halmaame haybadeeda ilaacde halkay joogtan haybiyaayo uhan qaarme ma halmaame haybadeeda ilaacde maxaa maxaa maxaa iga hayston u habsamay gartiyaa u heesaye
heestaasi habsaan iyo codka fanaanka cabdiraxmaan koronto ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal barnaamijkeennii duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay falastiin axmed iimaani anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
adbagees baan u welaayo